waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo sheekadii adduune khatal qaybteedii koowaad dhegaystayaal hilaada sheekadani waxay ku aadan tahay bilowga ama bartamaha qarnigii sagaaliyo tobnaad meeshuna waa agagaarka buuhoodle iyo tuuraha markii ay rooban yihiin aan indhaha loo dhammayn karin waa hawdka dhaqashada geela la moodo inuu eebba ugu talagalay markii uu dhulkiisa meelba wax ugu talagalayay niman isbiday oo xoog iyo xoolaba sheegtay ayaa deggan hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn oo cidiina aanay cid kale kula yaabi jirin kolkii ay ribato oo arrin ay geesna u bixi weydo ma jirin awood dhexe iyo dowlad loola cararaa aan ahayn odayadii tolka ee inta badan taladooda la diidi jiray mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dab oogan sii oogi jireen gaalo dhulka ma iman oo qori iyo rasaasi weli gacanta reermiyiga ma soo gelin laba waran hooto dhagaley ah gaashaan fallaar maliidaysan iyo faras baxdow ah qoladii meel ka buuxsata ayaa geyiga ugu taagroonayd wax la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo midhaha ay dhirtu bixiso oo xilligaas lagu gaajo beeli jiray inkastoo markii dabin la joogaba ay safruhu timir ka keeni jireen haddana soor magaalo waa lagu diimi jiray inay wax kala maqan tahayna lama ahayn muddo kolkii la joogo ayaa loo safri jiray magaalooyinka xeebaha ku yaalo laga soo gadan jiray laba go oo bafto ah oo raggu qaadan jiray iyo hadba wixii marashi ah oo dumarka looga soo helo haddii la waayana rag iyo haweenba dhuu harag loo yiqiin ayaa la xidhan jiray waxay qabeen noloshaas fudud ee ay ku jireen inay nololaha ugu sarrayso oo qolo qadan iyo haybad ku haysataa aysan ifka ku dhaqnayn nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira oo isaga ayaa boqor isu ah ilaah mooyee cid kalena wax uma oga haddaba maalin maalmaha ka mida aminta oo jiiraal ah agagaarka buuhood la ceel ku yiil xoolihii ha loo soo aroorsado dhawaaqii heesta geela ayaa isu baxday barbaarba barbaarka uu ka qayla dheer yahay ama uu ka cod wanaagsan yahay ayaa loo dhegtaagayaa ceelkana rag keliyihii ma joogaane waxaa iyaguna ku sugan hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo ama arya soo arooshay ama markii mawga loo buuxiyo dhaamanka la caraabi doona kuwaas ayay barbaartu isha iyo laabtaba ku hayaan marka ay jawaabta geela ku dheeraysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo loogu jiro ubogidda dhadigoodka bilicdasan hebel dhawaaqiisa ma maqlaysa codkiisu ma ku soo jiitay muuqiisa ma la yaabtay kolkii uu walaanta baaxinayay muruqiisa ma u fiirsanaysay ayay ahayd sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la gurya taga iyo weliba dhammaan maalmaha labada kalo u dhexeeya ha ahaatee ninkarmeed oo idili wuxuu ku dadaalayaa dhaqse intuu shubto inuu casar dheere dhabaha cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday fiid horaadkana uu xeryahoodii hortubo taasise waa caadada nindoorka maalinta ceel sida wacan ugu darbadee waxaa jira mid goor dambe ceelka xoolaha keena oo hadhowna uu gabolku ugu dhaco waalkiisna uu ku maadsado waxaa isna ka daran midka kala daadsan ee isaga oo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga rag kale yeeshiis ayuu isku halaynayaa wakhtiguna baryo lagu naco ayuu uga idlaadaa wuxuu kororsadaa in la kahdo haddiiba qabaal dar ama wadaan uu ka helo tol iyo xidig kolba ciddii uu dawda kula kulmo maalintaas iyada ah ayaa waxaa ceelka joogay oo durbo xoolihiisii waraabsaday nindoor axmed samatar la oran jiray oo burgal lagu naanaysi jiray dabadeed isaga oo hawshii subaasha ka nasanaya ayaa waxa u yimid nin kala daadsanoo ay aqoonni ahaayeen yeella-aanna uu geeliisii weli la ooman yahay ninkaa oo isna la odhan jiray maxamed cabdilla liibaan ayaa wuxuu burgal weydiistay geela ha ku shubtee inuu qabaalkiisa amaahiyo burgalna duraansigiisii wuu ka yeelay marba haddii aanu isagu qabaalka hadda u baahnayn haleeladiisuna ay wabax tahay ina cabdilla liibaan oo weli qabaalkii haysta geeliina bar u cabbay ayaa waxaa isaguna ceelkii yimid barbaar qoys ka dhashay oo wixii uu doono hoo mooye aan maya lagula dhici jirin waa cumar aadan galayd waa labaatan jir ay kow iyo toban rag ah oo wada gaashaanqaada ay walaal ahaayeen waxaa ka daran oo goobaha xasaradda iyo dagaalkaba uga hormara aabbahood aadan galayr oo geesinimo kibir madax adayg iyo hanti adduunyaba loogu roonaaday ayna la ahayd inaan intaasba cidina kula tartami karin burgal waa ninkii qabaalka lahaayee waxay degmo qura ka soo arooreen cumar aadan aadan galeyr iyo wiilashiisa oo taban iyo taagba ku dhaadanayay ayaa waxaa la deganaa beel idil oo hooskooda harsanaysay saha colaadeed maalintii uu muuqdana gaashaankooda ku gaban jiray beelahaas dallada difaaca aadan galeyr iyo jilibkiisa ku hoos noolaa ayuu burgal ka mid ahaa isaga iyo intii la ayniga ahaydna uma bannaanayn inay ku gacan saylaan amaba ay diidaan tala kasta oo reer aadan galayr oo kale ay soo jeediyaan taas isaga oo ku tashanaya oo og burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horreeyaan ayuu cumarna qabaal la-aan geeli soo aroorsaday burgal oo weli nasanaya intuu soo abbaaray ayuu ku yidhi warkac oo qabaalkaagii ii keen aan geela ku waraabsadeen halhaleel ayuu isna u beegsaday dawdii uu maxamed geela ku waraabsanayay si uu cumar qabaalka ugu keeno maxamed wuxuu ku jawaabay wargeelii weli bar baa iga oomane ii kaadi aan israaciye burgal baa inta cumar ku soo noqday intii uu maxamed ku soo yiri ku yidhi cumarna intuu dhab u canaantay ayuu kol labaad dib u celiyey markaasna isaga oo aan qabaalkii wadin ayuu maxamed ka soo noqday cumar aadan oo malaha dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku oloreen ayay cara degsiisay oo inta burgal haaraan iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib u celiyey uguna hanjabay hadduu booggan faramaraan ula soo noqdo daqar dhiigle inuu iska hoorin doono ceelkana kala caraabi doono labada nin ee dhexdooda ay burgal kabuhu kaga dhammaanayaan waa maxamed iyo cumare waa ilma adeer awowga ay ku kulmaanay uu aada u dhow yahay mar saddexaad ayuu burgal ku noqday maxamed oo aan waraabintii geelu u dhammaan kuna yidhi cumar aadan baa qabaalka doonayee maxamedow biyo dambe oo aad ku shubtaa yeejidin maxamedna barbaarkiibay ka buuxsamay buu ahaaye intuu yidhi waan caroonayaa ayuu sidii magangooyo la maagay isugu soo kogay murtis meel dhow ugu mudnaa intuu la soo booday ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo dalooliyey saa wixii biyo ku jiray oo dhan baa mar qura ciidda ku arooray isagiina halkaas ayuu ku dhaqanbeelay maxaa xigi doona kala soco qaybta labaad ee sheekada iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo